bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى bab ma jaءa ana الإiman bاlqadr khayrih وsharih baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay ana aliimaana bilqadari iimaa qadarka rumaynta la rumaynayo khayrihi iyo wa sharihi khayrkiisa iyo shartiisa qadarka macnaha maqduurka alla waxaa alla uu kuu qadaray khayrkiisa iyo shartiisaba inaad rumayso inay xag alle ka yimaadeen ayb qaala xadaanaa abulkhaaab زiyad بن yaحyى الbصriy whuwa النkriy ثiqة qala xadaثna cbdاللahi بن maymun whuwa الqadaax almakiy munkr الxadيiث rawaa lah التirmidiy fqط عan jaعfr بn mحamed whuwa jaعfr بn mحamed بn عlي بn الxusein jaعfr الصاdq عan abihi wa mحamed بn عlي بn الxusein albaqir can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama laa yu'minu cabdun addoon ma rumey ma rumeynayo xataa yu'mina bilqadari ilaa uu qadarka rumeeyo khayrihi iyo wa sharihi ayb marka shartu waxa ay ku jirto waa maqduurka ee qadarka oo ficilka alla ah isagu shar marnaba ma noqonayo ayb marka alficlu gayru lmafcuul weeyaan shayga marka waxa sharta ah waa mafcuulka waa wixii la sameeyey ee qadarka ku samaysmay ayay sharta ku jiraysaa shaydaankii iyo gaalkii iyo wixii markaas sharta ahaa laakiin ficilkaas ilaahay khalqiga alle abuurista ilaahay afcaasha ilaahay shar male iyada ayb marka alficlu gayru lmafcuul waana marka nebigu uu leeyay washaru laysa ilayka shartu adiga xaggaaga ma ahaanin xaggaaga ma ahaanin macnaa ma qadarin ma laga wado sharta ilaahay waa qadaray ee khayrka labadaba laakiin macnaha waxay tahay shaygan sharta ah waa maqduurkii waaye waxaad adiga qadartay oo makhluuq ah weeyaan waxa sharta lagu sifeynayo laakiin qadaraadaada adiga aada wax qadaraysid ood jaan goynaysid iyada shar ma aha ficil ilaahay see shar ku yahay ayb xataa yaclama leanna xikmadaa ka dambaysa ilaahay abuurista ou gaalka abuuray abuurista ou shaydaanka abuuray abuuristiisaas ceeb male isaga ceebtu marka waxay ku dhex jirtaa shaydaanka iyo gaalka ayb maxaa yeelay waxa alla ab abuurista alle shar male marka la leeyahay dee abuurista alle xikmadaa ka dambayso daan shaydaan la abuuri lahayn gaalnima jiri lahayn de qof fiican iyo qof xun lama kala garteen jannada iyo naartii iyo owliyada alle iyo acdaa'da alle iyo lama kala garteen xikmadaa marka ka dambaysa ayb xataa yaclama ilaa uu ka ogaado anamaa asaabahu wixii ku dhacay lam yakun maunan ahayn liyukhdi'ahu mid gafaayey wa anamaa akhda'ahu wixii gafayna lam yakun ma ahayn liyusiibahu mid haleelaya oo asiibaya taa inuu ogaado waay arrintaa marka haddaad rumayso qalbigaaga raaxay u tahay qaala wafi lbaabi can cibaadata wajaabirin cabdillahi bni camrin qaala hada xadiidun gariibun laa nacrifuhu ila min xadiidi cabdillahi bni maymuun wacabdullahi bnu maymuun munkaru lxadiid qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu dawuud huwa طayaalisiyu qaala anba'naa shucbatu can mansuuri can ribciyi bni xiraash can caliyin qaala qaala rasuulu llahi sala l slam laa yu'minu cabdun addoon ma rumaynin yacnii rumayn maayo xataa yu'mina biarbacin ilaa afar uu ka rumeeyo yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa annii rasuulu llah saasuu qirayaa bacahanii bilxaqi xaq ayuu alla ila soo bixiyey wa yu'minu bilmowt geeridou rumaynayaa wa yu'minu bilbacthi bachiga isa soo bixintou rumaynayaa bacda almowt geerida kadib wayu'minu bilqadari qadarkana waa rumaynaya xadiidkan isnaadkiisu waa saxeix qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa nadr bnu shumayl can shucbata marka waxaa siman abu dawuud iyo nadr bnu shumayl labadooda shucbaa sheekh u ah can shucbata naxwahu ila anahu qaala laakiin wuxuu yidhi ribciyun can rajulin can caliyin wuxuu kusoo daray marka nin mubham ah bayna ribciy bni xiraash wa caliy bni abi aalib qaala xadiidu abi daawuuda can shucbata cindii asaxu min xadiidi nadri waa kala rajaxay marka tirmidi xadiid abi daawuud atayaalisi baa saxnimo badan buuyi qaala wahaakada rawaa gayru waaxidi can mansuurin can ribciyin can caliyin sababtuna waa la mutaabiceeyey ee abu daawuud atayaalisi qaala xadathana aljaaruudu qaala samictu wakiican yaquulu balaganii waxaa isoo gaaray ana ribciya bna xiraashin lam yakdib fi lislaami kidbatan islaamka dhexdiisa been ma sheegin ninkaa ayb qaala baabu maa jaa ana annafsa tamuutu xayumaa kutiba lahaa wixii ku yimid nafsaddu inay dhimanayso meeshii loooloo loo qoray inay ku dhimato marka maa kutiba lahaa de qadarku wuxuu ka khusaynayaa kitaabo inay jirto alla uu waxyaabaha dhacayo uu qoray qaala xadahanaa bundaar qaala xadahanaa mu'amalun qaala xadahanaa sufyaan can abi isxaaqa waa sufyaan thawri can abi isxaaqa wa huwa abu isxaaq asabiiciyu camr bn cabdillahi alhamdaniyu can maطar bni cukaamis wa huwa maطar bnu cukaamis aلsulamiyu صaxaabiyun sakna اlkuufata rawaa lahu abu dawuuda fi kitaabi اlqadr wالtirmidiy qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ida qada allahu licabdin alle haddii uu addoon u xukumo an yamuuta biardin dhul inuu ku dhinto jacala jacala lahu wuxuu u yeelaa ilayha ardadaa xaggeeda xaajatan dan ayuu u geliyaa alla hadduu ugu talagalo uu u qadaro addoon inuu meel ku dhinto dan ayuu alle u geliyaa addoonkaas meeshaas waana tegayaa markaas ayb qaala hada xadiidu xasanu gariibu walaa nacrifu limaطari bni cukaamis can الnabiy sal ا l slam gayra hada اlxadiid halkaa xadiid buu leeyahay ninka qaala xadaثna maxmuud bnu haylaan qaala xadaثna mu'amalu waabu dawuud alxafariyu can sufyaana naxwahu ayb xadiidka marka waa xadiid sufyaan ayb qaala xadaثna axmed bnu maniic wacaliy bnu xujrin almacnaa waaxidu alfaadoodu waa kala duwantaha lakiin macnuhu waa isku mid qala xadaثna ismaaciil bnu ibrahim wa huwa ibnu culayh can ayuba can abilmalix bni usama abulmalix bni usamata bni cumayr hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi cazata waa saxaabi isagana magaciisa yasaar ayaa la yihaahdaa qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ida qada allahu allah hadduu xukumo licabdin addoon u xukumo u qadaro an yamuuta biardin dhul inuu ku dhinto jacala lahu ilayha xaajatan xaajo ayuu ugu yeelaa ardada xaggeeda u geliyaa aw qaala bihaa xaajatan ayb jacala lahu bihaa ay fiiha dhexdeeda xaajatan buu u yeelaa qaala hada xadiidu صaxiix wa abu cazata lahu suxbat buu leeyahay wasmuhu yasaaru bnu cabdin wa abulmaliix ismuhu caamir bnu usaama ibni cumayr alhudaliy abu caza laftirkiisa waxaa u wariyey bukhaari fi ladabi اlmufrad abu dawuud fi kitaabi اlqadar iyo tirmidi ayb labada xadiidba marka waa saxiix tarjamadayna daliil u yihiin baabu ma jaءa laa yarudd الruqى wاdawaaءu min qadar اllahi shayئa baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab ee jaa-a ku yimid laa yarudd الruqى tuftu ma celiso wadawaa-u daawadana ma celiso min qadar illaahi ilaahay qadarkiisa xaggiisa shay-an waxba kama celiso dawada iyo tufta ee ilaahay qadarkiisa waxba ka celin mayso ayb qaala xadahanaa saciid bnu marka waa asbaab adda qadarkii ma celinaysa marka la yidhi macnaheedu maahan ma banaana dadka gabalaa saas u fahmaya sidaasna maahan adiga waxaa lagaa rabaa inaad isdaaweyso laakiin ogaatid wixii alla kuu qoray inaadan seegeynin taas caqiidadaada inay ku jirta qur-aan inaad ama isku akriso ama lagugu akriyo laakiin ogaatid wixii alla kuu qadaray inaan inaadan dhaafaynin bal asbaabta laftirkeeda waa qadar waa maqduurkay iyada lafteeda ka mid tahay ilaahay inaad asbaabta qaadan doonto iyo in kale waa kuu qadaray iyada lafteeda marka asbaabta in laga orda maaha marka qadar alla ma celisa haddii la yihi bilaash waayo maaha macnaheedu ayb qala xadaثna سacيid بn cabdالرaحman almkzumiyu qala xadaثna sufyaan bnu cuyaynata can الزhriyi can bni abi khizamata can abiihi abu khizaama waa kasoo hadalnay ana rajula atى الnabiya slى اllahu عalayh walihi waslama faqaala ayb abu khizaamaha marka ibnu xajar uma terjaminaan dhahnay laakiin abu nucaym mucjam الصaxaaba macrifat الصaxaabaan ujeedaa wuu ku keenay ana rajula ata nabiya slى اllahu عalayh wali waslama nin ayaa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi ara-ayta bal ka waran ruqan tuf nastarqiihaa aan ku tufi dalabno wa dawaa'an iyo daawo natadaawaa bihi aan isku daaweyno wa tuqaatan nataqiihaa dhowr yacni waxyaabo aan ku dhowrsanno wa tuqaatan gaashaamo ama dhowrsi nataqiihaa aan ku dhowrsanayno hal taruddu min qadari illahi shay-an ilaahay qadarkiisa wax ma ka celinaysaa qaala nebigu wuxuu yidhi hiya min qadari illaahi iyada laftirkeeda qadar allaw oo haddaan iyada lafteeda lagu qadarin ma samayn kartid waa lagu dhaafina ayb waxaan soo marnay ninkii markuu xadiidkii wariyey qofkii yidhaahdo acuudu bikalimaat illahi taamaati min shari maa khalaq saddex jeer galabkii yidhaahdo aafa ma asiibto ama wax kuma dhacaan iyo markuu ducadii sheegay isagiina waxaa la arkay inuu waax dhan la-yahay jirkiisa qeyb dhan ayaa naafaysnayd markaasuu dareemay ninka uu xadiidka u sheegayay inuu isaga ku fiirinayo markuu arkay ayuu wuxuu yidhi war ogow xadiidka nebiga waa sida nebigu u yidhi laakiin maalintee waxaanay igu dhacayeen waa hilmaamay buu yidhi waa la ilowsiiyey ma aqrinin buu yidhi marka haddii lagu qoro waa lagu ilowsiinayaa ina marka aada akrisana qadar allah ku akrisay iyada laftirkeeda qadar ku socota ayb waayahay qaala hada xadiidu laa nacrifhu ila min xadiidi الzuhriyi waqad rawaa gayru waxidi hada can sufyaana can الzuhriyi can abi khizamata can abihi wahada asaxu hakada qaala gayru waxidi can الzuhriyi can abi khizamata can abihi qaala baabu maa jaa fi lqadariyati qadariyada wixii ku yimid ayuu u baab yahay qadariyada marka waa firqo marka waxaana qadariya loo yidhi annahum yunkiruuna alqadar qadarkay inkiraan macnaha saas qadariya marka la leeyahay yunkiruuna alqadar qadarkay inkiraan laba qolay ahaan jireen qoladii hore cilmiga ilaahay xataa waa inkiri jireen oo waxay dhihi jireen qofku hadda hadday wax ku dhacaan ilaahay hadda u ogaanaa awal hore uma ogeynay dhihi jireen kuwaasi marka waa kufaar liannahum yacni naasibuuna ila llaahi waxay alla kuwa alla u nisbeynayo weeyaan jahli laakiin kuwa dambe iyagu cilmiga ma inkirayaan laakiin waxay inkirayaan iimaanka iyo afcaasha addoonka uu la imaanayo ilaahay ma abuurin wax markaa qadar lehna maaha addoonka isaga ayaa samaysanaya oo bilaabanayay leeyihi ayb qadariyana marka waxaa loogu bixiyey anahum yunkiruuna alqadar sida qur'aaniyiin loogu bixiyey anahum yunkiruuna alqur'aan qolooyinka qur'aaniyiinta la yidhaahdo waxaa loogu bixiyey qur'aaniyiin qur-aanka inay inkirayaan leanna qur-aankii waxaa ku jirta wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu iyagana ma ogola marka macnuhu maaha in nisbada loo nisbeynayo waxaasay ku fiican yihiin maaha in la leeyahay qala xadaanaa wasil bnu cabdilacla alkuufiyu bidca qadiimayna ahayd qadar qadarka masaa-isha shantee caqaa'idkana mid kamida weeyaan waana bidco dad badan marka ay ku dhumeen oo aada qadiim u ahayd waqtigii ibnu cumar jirtay qala xadaanaa wasil bnu cabdilacla alkuufiyu qala xadaanaa moxamed bnu fudayl can ilqasim bni xabiib wa huwa tamaar alkuufiyu layinun rawaa lahu tirmidiyu wcali bnu nizaar cali bnu nizaar daciifu rawaa lahu tirmidiy bnu maaja can nizaarin waa nizaaru bnu xayaan alsadi daciifun wa musalsalu biducafaa can cikrimata can ibni cabaasin qaala ilaa intaas markaa cikrima inta ka hooseyso saddexda kale warinaysaba dacfi baa ku jira waa ducafa can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama sinfaani min ummatii laba qolo oo ummadeyda ka mida laba nooc laysa lahumaa ma u sugnaanin filislaami islaamka dhexdiisa nasiibun wax nasiib ah almurji'atu waalqadariyatu murji'ada iyo qadariyada murji'ada marka min alirjaa ayaa laga keenay irjaaguna luqatan waa alta'khiir waxaa taakhiir loogu bixiyey marka irj murji'adana annahum yu-akhiruuna alacmaala can اliimaan acmaasha ayay iimaanka ka akhirayaan oo waxay leeyihiin camalka qofka uu sameynayo iimaanka ka mid maba ahanba sidiisa salaada iyo yacni daacaadka qofka uu sameynayo salaadii ka mid maahan bay leeyihin ee iimaanku ka mid maahan bay dhahayaan ayb almurji'atu iyaga laftooda marka waa firaq afar firqa meelahaas shaaciraduna qeyb ka mida waaye jahmiyaduna waa qeyb karaamiyaduna waa qeyb murji'atu lfuqahaana waa qeyb afaraad oo raggii abu xaniifa iyo atbaacdiisa iyo ayay ku badan tahay wاlqadariyatu iyo qadariyada qaala wfi lbaabi can cumara wbni cumar waraafic bni khadiij qaala hada xadiidu xasanu gariib xadiidku marka taxsiinkiisu saa uma aqbalaya taxsiin aad buu daciif u yahay xadiidka ayb bal culimada qaar waxay ku tiriyeen mawduucba inuu yahay ayay gaarsiiyeen qaarkood qala xadaثna mxamed bnu raafic qala xadaثna mxamed bnu bishrin qala xadaثna salaam bnu abi camrata whuwa alkhuraasaaniyu abu caliyin daciifu rawaa lahu tirmidiyu faqad can cikrimata can ibni cabaasin can الnabiy salى اllahu alayh walihi wasalam qaala mxamed bnu raafic waxadaثna mxamed bnu bishrin qala xadaثna caliy bnu nizaar can nizaarin can cikrimata can ibni cabaasin can الnabiy sal ly slama naxwahu qala baabun xadaثna abu hurayrata mxamed bnu firaasin اlbasriyu wahuwa sayrafiyu اlbasriyu saduuq rawaa lahu tirmidiy wbnu maaja qaala xadaثna abu qutaybata salmu bnu qutayba waa soo marnay qaala xadaثna abulcawaam abulcawaam cimraan alqaطaan weeyaan cimraan bnu daawar saduuqun yahin can qataadata can muطarif bni cabdillaahi bni shikhiir can abiihi can الnabiy sal ly slama qaal muhila bnu aadama bani aadamkii waxaa lagu mihaalay wa ilaa janbihi dhinacyadiisana tiscun wa tiscuuna maniyatan ayb dhinaciisa waxaa ah sagaal iyo sagaashan dhimasho yacni sagaal iyo sagaashan waxyaaboodoo lagu dhinto in akhda'athu lmanaayaa asbaabaha geeridu hadday seegaan waqaca fi lharami duqnimadii ayuu ku dhacayaa xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto yani bani aadamku asbaabihii uu ku dhimanayay baa waaa ayaa loo mihaalay waxaana lagu mihaalay sagaashan iyo sagaal sababood inay ku dhinacyada ka jiraan haddii uu seego kuwaas duqnimaa u joogta marka dambe waa un dhimanaya ayb xadiidka marka isnaadkiisu waxuu aqbali karaa taxsiin leanna abulcawaamkan ayaa ku jira abulcawaamna waa saduuqun yahi ayb qala hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifhu ila min hada اlwجhi waabulcawaam huwa cimraan اlqaطaan qaala baabu ma jaءa fi الriضa bاlqaضاء baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaa ku yimid fi الriضaa ku raalli noqosho bilqaضاءi lagu raalli noqo qadarka qofku marka inuu qadarka ama qadaha ilaahay u xukumay raalli ou ku noqdo waa sunno waa mustaxab inuu ku sabraana waa waajib labadaas maqaam in la kala fahmo waa marka qadarka waa rumaynaysaa wax walba kuu imaado xagga allay kaaga imaadeen kow markay kuu yimaadaanna waa sabre oo sabar maxaa kasoo horjeeda marka tasaqud inaad isu caraysiiso ilaahay taas waa dembi tasaqud sabarkuna marka waa qadarka waajibka ah ee intaa waxaa kasii xaggeeyo wixii ilaahay u qadaray jiro iyo dhibba ha ahaadaane inuu qofku jeclaystaba ee uu raalli ku noqdo raalli ku ahaanshada iyo jeclaantu waa sunno maqaam weyn waa iyadu maqaam oo qof walba laga rabo qof walbaa waajib looga dhigayna maaha ayb marka alridaa bilqadari mustaxabun in lagu raalli noqdo waa mustaxab waasabru calayhi waajibun in lagu sabraana waa waajib leanna sabar waxaa kasoo horjeedo tasaqud inaad raalli noqotood jeclaatana dabcan de waxaa kasoo horjeedi karo inaad sidaani ku sabartay laakiin aadan jeclaa lahayn oo ay yacni caafiyada iyo inaad heli lahayd aada jeclaan lahayd taas iyada marka dembi ma aha qala xadaثna mحamed بn bashاar qala xadaثna abu camir wahuwa اlcaqadiyu can mحamed bn abi xumayd mحamed bn abi xumayd laqabhu xamaad ضaciif can ismaaciila bni mحamed bni sacd bni abi waqaas can abihi can sacdi qala qala rasuulu lahi sal ه ly slam min sacaadaة bni aadama bani aadamka liibaantiisa waxaa ka mida ridaahu bima qada allahu lahu ku raalli ahaanshadiisa uu ku raalli noqdo wixii alla u xukumay wa min shaqaawati bni aadama bani aadamka shaqaawadiisana waxaa ka mida tarkuhu ka tegistiisa uu ka tegaya istikaarat allaahi ilaahay ka khayr dalab oo ka khayr dalbo meelaad ku socotaan ma ogid khayrkeeda inaa ilaahay ka dalabto khayrkeeda wa min shaqaawati bni aadama bani aadamka shaqaawadiisa waxaa ka mida sakhaduhu inuu u caroodo bimaa qada allaahu lahu wuxuu alla u qadaray marka inaad u carooto macnaha sabarkii baa la waayey sabarkii waajibkaa baa la waayey qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi moxamed bni abi xumayd wayuqaalu lahu ayضa xamaad bnu abi xumayd wahuwa abu ibraahim almadiniyu weeyaan walaysa huwa bilqawiyi cinda ahli اlxadiid saa uma xoog badnay qaala baabun xadaثna mحamed bn bashاar qala xadaثna abu caaصm qala xadaثna xaywة bn shurayx qala akhbaranii abu skrin wahuwa xumayd bnu ziyaad saaxibu اlcabaaءة saduuq yahim qala xadaثanii naaficu ana bna cumara jaءahu rajul ibn cumar nin baa u yimid faqaala wuxuu yihi ina fulana hebel yaqrأu calayka salaam salaan ayuu ku akrinaya faqaala lahu wuxuu ku yihi ibn cumar inahu balaganii waxaa isoo gaaray anahu qad axdaa inuu la yimid shay bidco ah oo caqiide xun inuu la yimid ayaa iisoo baxday fain kaana qad axdaa hadduu bidco la yimid falaa tuqri'hu mini salaam aniga salaan ha iga akrinin ha iga gaarsiinin marka waa zajri ninkaabuu ku ciqaabayaa wuxuu rabaa marka haddii la yidhaahdo ibn cumar salaan kuuma soo dirin qofkii dibuu isugu laabanaya oo nin xun ayuu isu arkayaa fainii samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu waxaan maqlay nebigoo dhahaya yakunu fii hadihi اlummati ummaddan dhexdeeda waxaa ahaanaya ow fii ummatii ama ummaddeyda ashaku minhu shakigu wuxuu ka ahaaday xaggiisa ayb xayw yani naafic ama abu sakr khasfun wa masqun ayb khasfun iyo wamasqun ayaa ahaanaya khasfi oo dhulka lala gooyo wamasqun iyo dadkii oo suuradooda la bedelo suurad xayawaan loo yeelo aw qadfun fi lqadar aw amase qadfun tuurid fifii ahli lqadari dhahay aw qadfun tuuris ayaa ahaanayso ciqaabkaa marka yow ku dhacayaa fii ahli lqadari qadarka dadkii inkiro ama yacnii bidca kaga aado ayb oo sidii saxda ahayd aan u qaadanin xadiidka isnaadkiisana dacfi baa ku jiro abu sakriga baa laysku haystaa ibnu maciin waa daciifiyey fii riwaayati isxaaq ibni mansuur nasaa-i waa daciifiyey ibnu cadiy fi lkamil wuxuu ku yidhi wahuwa cindii saalixu lxadiid wainamaa unkira calayhi haadani alxadiiaan labadan xadiidaa lagu inkiray buu yidhi almu'minu mu'aalifun iyo qadariyada fi lqadariyati kan waa ku jira axaadiidtii marka lagu inkiray manaakiirtiisa kanaa ka mida qaala hada xadiidun xasanu saxiixun gariibun isaga marka hadda xasanun saxiix in la yidhaahdo tasaahul qaala wa abu sakrin ismuhu xumayd bnu ziyaad qaala baabun xadaanaa yaxya bnu muusa qaala ahbaranaa abu dawuud aطayaalisiyu qaala ahbaranaa cabdulwaaxid bnu sulaym wa huwa almalikiyu اlbasriyu ضaciifu qaala qadimtu makata makaan galay falaqiitu caطaءa bna abi rabax baan la kulmay faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa abaa moxamed ina ahla اlbasrati reer basra yaquuluuna fi lqadari qadarka bay wax ka yidhaahdaan yacnii magaalooyinka bidcooyin baa kala galgalay basre marka bidcaday aada ugu caan baxday waxay ahayd bidcat اlqadar kuufana bida bidcat الtashayuc walidalika nin kuufi ah oo tashayuc ka badbaaday aada u weyn waay khuraasaan iyo dhulkaasna irijaaga irijaaga ayaa marka aada ugu badbatay qaala wuxuu yidhi yaa bunay wiilkaygiiyo ataqra'u lqur'aan qur-aanka ma aqrisaa qultu nacam haa qaala faqra' azukruf suuratu zukruf bal aqri qaala wuxuu yidhi faqara'tu waan aqriyay xaamiim wاlkitaabi اlmubiin ina jacalnaahu qur'aana carabiya lacalakum tacqiluun wainahu fii umi اlkitaabi ladayna lacaliyun xakiim qaala atadri ma umu lkitaab umu lkitaabkaas ma taqaanaa qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam alle rasuulkiisaa ku cilmi markaa rasuulkii ma joogo ogooda leanna ninka uu weydiinaya waa cataa bnu abi rabax cataa bnu abi rabaxna nebiga ma soo gaarin nebigii oo dhintaybu wuxuu leeyahay allah warasuuluhu aclam marka allah warasuuluhu aclam in la dhahaa dhib maku wax dhiba ma leh qofka haddii inta wax la weydiiyo masale diini ah inuu yidhaha allah warasuuluhu aclam wax dhiba ma leh leanna rasuulka masalo diin waa yaqaani macnuhu marka meesha u dhacaya sidaas mas'alo diin ku tacalluqdo ama aayad ku tacalluqdo nebigu aqoonin ma jirto dabcan ayb dhib male marka qaala fa inahu kitaabun waa kitaab katabahu llahu alla ou qoray qabla an yakluqa asamaawaati samaawaadka intounan abuurin wa qabla an yakluqa alarda dhulka intounan abuurin fiihi waxaa ku taal buu yidhi ana fircawna min ahli nnaar fircawn inuu ahlu naar yahay wafiihi tabat yada abilahab ayaa ku sugnay yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo abulahab oon la abuurin fircown oo aan warkiisa la aqoonin oon la abuurin waa ku taalla fircown inuu ahlunaar yahay abulahab inuu imaan doono oo tabat suuraddaa kusoo degaysa oo naar gelayo ayb qaala cataa marka bal fiir sida wautus wax u tusaayo qadariyaduna maxay dhihi jireen tabat yadda abilahab yacni hadday musxafka hadday ku taalay looxulmaxfuudka ee inuu markaa abulahab naar uu gelayo oo uunan aqbalaynin xaqa maxaa abulahab looga dalbanaa marka islaam iyo tawxiidkii qira maxaa loo dhahayaa haddiiba halkaas waxaa ku ay ku yaallaan saas darteed waxay dhihi jireen kuma qorno ilaahay marka abulahab wuxuu ka dalbaday inuu islaamo saasuuna qadaray laakiin abulahab isagaa bedelay oo gaalnimada abuurtay muctasilada saas oo ictiqaadkooda ictiqaadka noocaasna waxay u geliyaan shaati qurux badanoo usuusha muctasilada afar waayo waxaa ka mid a atawxiid tawxiid maxay ka wadaan salbu sifaat sifaatka in ilaahay laga siibo laga qaado waa asalkaasi alcadlu cadli maxay ka wadaan qadarka in la inkiro cadaalad yani haddii wax loo qoray haddana maxaa loo cadaabaa ilaahay baan jawr ka nasahaynaa iyo dulmi bay leeyihiin marka cadaaladay ku magacaabayaan baatilkaas ayb alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar maxay ka wadaan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar dadka madaxda ah hadday gafaan seef in loo qaato alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar war aada u fiican waay wax fiican waay alamru bilmacruuf laakiin iyaga meeshay isticmaalayaan baa qalada hadday qaldaman ninka xaakimka alamru bilmacruufka waa seefay ka dhigeen alamru bilmacruufna seef maaha imaam axmed sida uu yidhiyo macruufka in la faro munkarkana la reebo qasab maaha inuu seef un keliya ou ahaado ayb ta afaraadna waxay tahay almanzila bayna almansilatayn almanzila bayna almansilataynna waxay ka wadaan qofku hadduu dembi kabiire ah ku dhaco dembi weyn hadduu ku dhaco gaalna maaha muslimna ma aha islaamkiina waa ka baxay gaalnimadiina ma gelin meel udhexaysuu joogaa almanzila bayna almansilatayn adduunyada marka la joogo aakhiradana mukhallad fi nnaar caqaa'idka muctasilada afartaas asal ayay ku dhisan tahay waxyaabo kamida marka ninkii ku ta'aursan mararka qaar waxaan marka la sheegaayo ou maqlana yacni isaga iska didaayo ama baab kale oo u furmaayo war waxaan waa kaa waaweyn yihiin ukaadin leanna waxaani waa kaa weyn tahay kumanaan sano ka hor iyo quruun yacni koo iyo toban qarni labaiyo toban qarni saddex iyo toban qarni ka hor ayaa waxaan la sheegay aduu da-daada waa yar tahay ka daa marka inaa inkirtaha isku dayin oo tiraahdo waxaani wax saxan waaye haddaan wax saxan waaye tiraahdo nasca ictizaaliya kugu jiraysa marka waxaas in laga dheeraado ayb waxa aan ka hadlaynana waa mawduucyadan hadda aniguba aan aan ka hadlay w mawduucyada hadda aan ka hadlay oo aan afkeyga uga hadlay weeyaan waxaan ka hadlayna mas'alo kale qofka hadday ku jirto oo halkan aan looga hadlin inuu inta kusoo daro ama uu halkan usoo jiido waa iska akaadiib iyo dunuun aan macno badan ku dhisnayn wax weynna ma tarayso waxaas oo kale iftiraa iyo cay wax weyn macno weyn ma sameeya aayaddan marka tabat yadaa abi lahab qaala caطaa laqiitu lwaliida bna cubaadata bni الsamit ayaan la kulmay saaxibi rasuuli llaahi salى اllahu alayh wali wasalam cubaadaha saaxibi rasuulillahi fasaأltuhu waan su-aalay buu yidhi maa kanat wasiyatu abika cinda almowt weliid buu wuxuu ku yidhi aabbaha markuu dhimanaya dardaarankiisii muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi dacaanii waa ii yeeray faqaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygii itaqi llaaha ilaahay ka cabso waclam ogow anaka adiga in tattaqi illaaha haddaad alla ka dhowrsato tu'min billaahi alla waad rumaysa ayb in tattaqi weeyaan hadda laak waxaa dhigan in tattaqii waa iska ishbaac marka maxalku waa waa majzuum in tattaqi illaaha haddaad alla ka cabsato tu'min billaahi alla rumaysay rumayse wa tu'min bilqadari qadarkana rumayse oo qadarkaad rumaynaysaa kullihii dhammaantiis khayrihi wa sharihi wain mutta haddaad dhimato calaa gayri haada kan waxaan ahayn korkiisa haddaa ku dhimato dakhalta naara naartaad gashay inii samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina awala maa khalaqa allahu alqalm ina awala maa shaykan ugu horreeyo khalaqa allahu alla ou abuuray alqalamo meeshaa marka ishkaal baa ku jiro macnaha carshiga iyo qalinka yaa horreeyey nusuusta qaar waxay keenayaan in carshigu horreeyey laanna xadiidku wuxuu leeyahay ilaahay carshigu abuuray inta uunan samaawaad iyo dhul abuurin cirka iyo dhulka abuuristooda iyo wax dhan waxaa ka horreeya carshiga oo aayaddana waaba laga fahmayo wakaana carshuhu cala almaa wakaana carshuhu cala almaa ayb qalinka marka iyo carshiga waxay rajaxaan a'imada muxaqiqiinta carshiga inuu horreeyey xadiidkan marka see macnihiisu oo noqona in la yidhaahdo marka awaliyada inay tahay awaliya oo nisbi ah macnaha marka carshiga laga yimaado makhluuqa intiisa kale kan ugu horreeyey inuu qalinkeeyo ayb ama in la yidhaahdo ina awala maa khalaqa allaahu alqalama markii ugu horreysayoo alle qalinka abuuray marka saa la yidhaha macnaha u fiirsa markii ugu horreysayoo alle ou qalinkaba abuuray macnaheedu markaas maaha saa ugu horreeya makhluuqaadka saa haddii loo laqbeeyo ina awala maa mar markii ugu horreysoo khalaqa allaahu ou alla abuuray alqalama qalinka fa qaala wuxuu ku yidhi alle uktub qor markii isaga qalinka la abuurayba qoraa la yidhi isaga inuu ka horreeyay carshiga marka ma laga qaadanayo haddii macnaha sidaa loo laqbahay ayb haddii awaliyada laga dhigo sidaas ka duwanna wixii ugu horreeyo alla abuuray alqalama ayuu ahaa bacda alcarshi si nusuustii marka loo jamco faqaala wuxuu yidhi uktub qor faqaala maa aktubu maxaan qoraa qaala aktub alqadara qadarka qor maa kaana wixii ahaaday wamaa huwa kaa'inun waxa ahaanayo ila alabad weligeed qaala hada xadiidun gariib qaala xadaanaa ibraahim bnu cabdillahi bni lmundir albaahiliyu wahuwa mastuurun rawaa lahu tirmidiyu faqad ayb qaala xadaanaa ibraahim bnu cabdillahi bni lmundir albaahiliyu sancaaniyu qaala xadaanaa cabdullahi bnu yaziid almuqri qaala xadaanaa xaywat bnu shurayx qala xadaanii abu hani alkhawlaniyu anahu samica aba cabdiraxman alxubuliy yaquulu samictu cabdاllahi bna camrin yaquulu samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu qadara allahu lmaqaadiira alla wuxuu qadaray ou jaangooyey waxyaabihii la qadaray qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda dhul i cirinta uunan abuurin bihamsiina alfi sana bihamsiina alfa sana konton kun oo sano ka hor qال hda xadيiث xasn صحيiح غريب qala bab xadaثna mحamed بن العلاa ومحamed بن بشhاaر qال xadaثna وkiiع عن سفyاn الthwrي عن زiyاd بن إسmاعيل wهو المkزumiي صdوq سyء الحفظ عن محamed بن عباd بن جعفر المkزumiي عن أbي هريرةa qاal جaء مشhركو qرayشh إlى رasuuلi الlahi صلى اه عل وسلم mushrikiintii quraysh ayaay u yimaadeen nebiga yukhaasimuuna fi lqadar iyagoo qadarka kula doodayo fanaزlat hadihi اlaaya aayaddan baa soo degtay yowma yusxabuuna fi الnaari calىa wujuuhihim duuquu masa saqr inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta waxaan ku abuurnay jaangoyn iyo qadar qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed yah xadiid baan ka boodeyn waa akriye keen ka booday akhrib keen xadiid baan ka booday makuu dhigayn